إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho walaac la xiriira inay fatahaado bilowdaan ayaa kasoo cusboonaaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan roobab xooggan oo lagu diirsaday ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay deegaana ka tirsan walayada islaamiga ah hiiraan ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday dalka maraykanka hal qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada mandheera halkaas oo laga soo sheegayo inay isgaarsiintu ka go-an tahay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisiin askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin xaafadda ceymiska ee degmada yaakshiid dadka ku nool degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda ceymiska ayaa maqlaya dhawaq rasaasta ka dhacaysa halkii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay walaac la xiriira inay fatahaado bilowdaan ayaa kasoo cusboonaaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar xilli roobaadka guga oo si weyna kaga curtay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya islamarkaana ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa dhanka kale waxaa jira walaaca ku aadan fatahada ku dhufta magaalooyinka qaar ee u nugul fatahadaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaana ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ka taagan tahay cabsidan la xiriirta fatahaadaha mid ka mid ah bulshada magaalada beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaana xaqiijiyey cabsidan la xiriirto fatahaadaha la filayo inay ka dhacaan magaalada waxaan ka mid ahay dadka deegaanka khaasatan waxaan deganahay xaafadan kooshin laanta ku tiimbo marka alxamdulilaahi xalay roob badan ayaa noo da'ay bulshooyinta gobolka hiiraan deganna inta badan way baqaysaa maadaaba ee, ay u barteen fatahaad roobabku markay degaan da'aan joogto ah ee, aaday u baqayaan waadayaashu biyo xayiya ayay wadaan wallaahi cabsi aad iyo aad aha la qabaa sababto ay tahay hadda waddooyinka biyaha yaallo ee, waadayaashuna way wadaan sideedane ee, marka roobabku saanoo kale ay u da'aan weyguna uu buuxo inta badan fatahaad ayaa laga baqaa isagoo hadalkiisa sii watay ninkan ayaa wuxuu sheegay in dadka qaar ee magaalada bilaabeen inay isaga barakacaan waxaana uu si gaar ah fariin ugu diray dadka magaalada beledweyne isagoona u sheegay in carruurta iyo dadka wax magaratada ah ay ka ilaaliyaan goobaha biyaha Ee, dad guuray waa jiraan oo guryahooda biyo ay soo galeen daadadkii laakiin hadda biyo oo sida badan barakac toosa weli ma dhicin laakiin intii xala daadoo kale hadday caawa da'da ama maanta ay da'do waa la barakacayaa inta badan sida hadda aan war ku hayno qaaxo iyo beled weyne intii ka dhexayda waxaa la waxa toga oo waadiyaal ah oo kar ka yimaada biyo wadaan sida la sheegayo dadku ha taxadiraanaan leeyahay ha taxadiraanaan leeyahay ha ka war hayaano ee, hadda waxaaba khatar ah keligaa biyeysan ilmihiina way soo wada aadayaan taasaaba khatar ah ciyaalka iyo dadka wax magaratada ah ee, ha laga taxadiraan leeyahay intaasaan fariin u diraya magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan oo uu maro webiga shabeelle ayaa ka mid ah magaalooyinka u nugul fatahadaha uu sameeyo webigan iyadoona marar badan fatahado ka dhacay magaalada ay saameeyeen isu socodka dadka gaadiidka iyo waxbarashada waxaana intaa dheer in fatahadaha qaarkood ay martigelisay magaaladan ay ka dhasheen burbur hantiyadeed iyo mid nafeed roobab lagu diirsaday hayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay deegaana ka tirsan walaayada islaamiga ah hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali
wararka ka imaanaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku waramaya in roobab lagu diirsaday saacadihii lasoo dhaafay ay ka da-een qeybo ka mid a wilaayada hiiraan meelaha sida gaarka bulshada roobabka ugu diirsadaan waxaa ka mid ah magaalada bua qable ee xarunta wilaayada hiiraan dadweynaha magaalada bua qable ayaa sheegay in roobka uu kusoo aaday xilli baahi weyn loo qabay si weyn ay ugu diirsadeen magaalada degmada buuqaqablo roob fiican anoo daay roob fiican roob fiican anoo daay hali ilaa adiga waaga markuu baryahay salaad subxeed waa noo daay roob fiican anoo daay ilaa idiga saddex sac waa nugu daay wallahi roobka waa weynay roobka waa weynay waa roob saa'idaa ka daay meesha waa biidhi roob biidhi hareeraha uu sii xoogaan eega biyaa gale ha roob kala daay duqlow iyo shambiremage iyo roob fiicana ka daay roob saa'id lagu dirsay soo lagu dirsay wallaahi maasha allah roob weynaa daay oo maaragtay dadka dhan ay dareemi karaan roob oo maaragtay daadadkiisa iyo waxalba ay hadda suuqa iyo magaaladan ay dhex socdaan waaye bajaajaasha xitaa hadda meelaha qaar dhib ay ku tahay inay maraan sababtoo wallaahi nimca ilaahay isna sii waaye waa laga dareemaa waa laga dareema meel kastaa laga dareemaya sida xaafadaha suuqa meel walbaa laga dareemaya roobkan isdaaya nimca ilaahay isna sii waaye si kastaba haatee waxaa gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka curtay roobka guga kaasoo meelo badan oo ka mida dalka ka da-ay ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday dalka maraykanka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay toogasho hubaysan oo ka dhacday meel mashquul badan oo ku taalla gudaha dalka maraykanka sida uu xaqiijiyey booliiska magaalada memfis ee cariga maraykanka mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in weerarkan toogashada ah lagu beegsaday goob ay ka socotay xaflad ay ku tilmaameen mid sharci darro ah oo ay joogeen dad u dhexeeya laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo qof uu sababay dhimashada ugu yaraan laba xubnood kuwaasi oo goobta ku dhintay halka lix kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen saraakiisha ciidanka booliska waxa ay xaqiijiyeen in dhaawaca mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkaasi uu yahay mid halis ah kaasi oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada memfis oo ah tan toogashada martigelisay shabakada c b c news ayaa soo xigatay taliyaha booliska magaalada kaasi oo sheegay in boolisku ay baadigoob ugu jiraan ugu yaraan laba qofood oo looga shakisan yahay inay mas-uul ka yihiin dhacdadan toogashada ah si kastaba ha ahaatee dalka maraykanka ayaa kaalmaha hore kaga jira wadamada reer galbeedka ee ay ka dhacaan weerarada toogashooyinka noocan oo kale ah xukuumadda washington ayaana ku fashilantay xal u helidda arrintan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hal qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay magaalada mandheera halkaas oo laga soo sheegayo inay isgaarsiintu ka go-an tahay shilkan ayaa yimid kadib markii nin ganacsado ah oo goobtiisa shaqo u socday uu baaskiil kula dhacay doox biyo mareen ah taas oo ku taalla deegaan ka tirsan magaalada mandheera ee dhulka n f d magaalada ayaa waxaa ka da-ay roobab xoogan kuwaas oo meelaha qaar fatahada ka geystay sidoo kale waxaa magaalada mandheera ka maqan tan iyo shalay isgaarsiinta taas oo ay maamusho dowladda kenya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta